إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kuu soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa la baahiyey qaybta saddexaada fariimo ka imaanaya maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellaha dhexe laba ruux oo shacab ah ayaa xalay lagu dilay magaalada bursaalax ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dowladda federaalka ayaa sheegtay inay xoog uga qaadan doonto dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho dhulalka ay leeyihiin ee bannaan kuwaas oo ku yaalla gudaha magaalada muqdisho iyo duleedkeeda booliska magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa si arxan darro ah u dilay wiil dhallinyaro ah biriq ayaa wiil iyo aabbihiis ku dishay deegaan dhaca bariga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe mas-uul hore oo ameerikaan ah ayaa eedeen culus u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed macalin fiqi xilli ay sii xoogaysanaysa quusta ay reer galbeedku ka muujinayaan siyaasadda dowladda federaalka warka dibaddani waxaad ku dhegaysan doontaan baadariga kiniisadda faatikanka oo lagu dhawaaqay geeridiisa intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan leh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa saddex iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri dhanka kalena ku astaysan kow iyo labaatanka bisha afraad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan waxaa la baahiyey qaybta saddexaad fariimo ka imaanaya maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya mubaarag cumar alkasaab al akhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal ay kasoo muuqanayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo lagu qabtay dagaalka cuslaa ee ka dhacay magaalada masaajid algaduud ee gobolka shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ah qaybta saddexaad fariimo ay dariyaan maxaabiista dagaalkaasi lagu qabtay ayaa waxaa kasoo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabo axmed ismaan shariif kaasoo ka waramay xilliga uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka anigoo ah magacayga axmed cismaan shariif ku biiray ciidanka labada kun labaatan iyo koodii bisha afaraad waxaana kala soo biiray muqdisho xamar degmada waa wada jir marka koorsad waxaa aga soo baxay iskol buruisiya labada kun labaatan iyo koodii waana la soo qaaday gobolkan shabeellada dhexaana la keenay saddex bilood afar bilood shan bilood markaa meelaha ka shaqeynay kadib waa masaajidka caligaduuda na la keenay masaajidka caligaduudna waxaa nooga qabsaday dagaal oo mujaahidiinta soo qaadeen marka anigoo dhaawacaa laiga tegay gacannamaa burbursan anigoo dhaawacaa laiga tegay halkaasaa laiga cararay marka waxbaa dowladda isku sheegay shalay meesha i keentay beriga maanta waa iga carartay isagoo hadalkiisa sii wataa askarigan ka tirsan dowladda federaalk ee kasoo muuqday muuqaalka cusub alkataayib al akhbaariya wuxuu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed iyo madaxweynaha dowladda federaalka marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta anagaa gacan ku jirna marka waxaa idin leeyahay yaaninla qaldin yaaninla qaldin sida anagoo kale yaaninla qaldin anaga waanoo la qalday waxaan macnaa wax inaa noola sheegay marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan u diraya fariintan u diraya waxay tahay qof walbo macnaa soomaaliyeed macnaa inay askarta xaggooda ka fogaadaan iyo hadda kadib meel walba wax walba lagu qoraa marka waxa waaye anagaana la qalday ciidankan hadda kasoo tagay waa yaqaanaan waxaan fariin u dirayaa inayn dib dambe u soo laabanin meeshaan qof walba gurigeeda ha joogto adduunyadeeda iyo shaqadeeda kala qabsato islaan lalama dagaali kara dheelaa madaxweyne xasan sheekh waxaan fariin u dirayaa dadka qaldeysid dhaaf dadka ka jooja qaladka waa tawar ma lahan awood ma lahan kitaab baa lala dagaali kara ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la tashkiilinaya oo murahabaaminaya macnaa inay dagaal ka galaan islaan lalama darir karo islaan lalama dagaali karo marka waxaan dhihi lahaa qof walba gurigiina iska jooga qof walba macnaha ee hooy aaba la jooga maanta anagaa saas u naal anagaa maxaabiis ah maalmihii lasoo dhaafay waxay alkataayib alkhabaariyaha baahinaysay muuqaalo ay ka soo muuqanayaan maxaabiis ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo diraya fariimo kala duwan kuna baaqaya in ciidamadu ay hubka dhigaan danahoodana raacdaan laba ruux oo shacab ah ayaa xalay lagu dilay magaalada bursaalax ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya cali aadan ayaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay xali fiidkii magaalada bursaalax ee gobolka mudug ku dileen laba qof oo shacab ah kuwaas oo midkood ahaa ganacsada caan ah halka midka kalena uu ahaa maamulo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta goolis labada nin ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray burhaan xaashi oo ahaa maamulihii xarunta isgaarsiinta goolis ee bursaalax iyo mahad oo ahaa ganacsada si weyn loogu yaqaanay deegaanka goobjoogyaal ayaa sheegay in kooxahan hubaysan ay si gaar ah u beegsadeen labada nin islamarkaana ay goobta ka baxsadeen falka kadib ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan dilkaas ayaa qayb ka ah falalka xadgudubyada ee lagula kaco bulshada soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa sheegtay inay xoog uga qaadan doonto dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho dhulalka ay leeyihiin ee bannaan kuwaas oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho iyo duleedkeeda warbixinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi taliyaha ciidanka boolis militaro ee dowladda federaalka aadan jeelle ayaa dadka shacabka ah ee dhulalka ku leh duleedyada muqdisho ugu hanjabay inay dhulalkooda bannaan ama ay burbureen dhismayaashii ku yiilay ka dhigan doonaan saldhig ciidan haddii lagu arko ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalka mas-uulkan ayaa u muuqda mid uu ku banaysanayo dhulalka iyo hantida dadka shacabka ah ee ku sugan halkaasi aadan jeelle ayaa ku andacooday in dhulkan mar weliba laga soo weeraro ciidankooda waxaana taa beddelkeeda mararka qaar iyagu ay si qasab ah saldhigyo ciidan uga dhistaan dhulalkaasi dhulka adiga aad leedahay hadduu ah lahaa dhul bannaan ee geed yuhuud uu ka baxay guri adiga aad leedahay iyo geerish aad leedahay haddii loo isticmaalo fal argagixiso dhulkaasi wuxuu ku wareegaa hay-adaha amniga saacadda falkaasu ka dhaco saacadda ka dambaysa hantidaada ma aha mas-uuliyadda dhulkaas adaa iskale adaa dayacday wax allaale wixii lagu geysana mas-uuliyadda qaybaad ka noqonaysaa kuma tashanaysid gacanta hay-ada amniga uu gelayaa wuxuuna noqonayaa saldhig ciidan go'aankan ka soo baxay dowladda federaalka ayaa ku dabafaylaya go'aanno horey ay u soo saartay oo ay ku qaadatay dhulka dadweynaha dhulboobka ka jira muqdisho iyo duleedyadeeda ayaana sii xoogaystay tan iyo markii hoggaanka dowladda federaalka uu la wareegay xasan sheekh maxamuud booliska magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa si arxan darro ah u dilay wiil dhallinyaro ah maxamed qaasim ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ayaa ku waramaya in ciidanka booliska ee maamulka xabashidu ka dhisatay dhulkaasi ay si arxandarro ah u dileen wiil dhallinyaro ah wiilka la dilay oo da-diisu ahayd toban iyo toddoba sano jir ayaa waxaa lagu magacaabaa shaafici cabdikariin cali waxa ayna booliisku ku dhex dileen xabsi ku yaala magaalada jigjiga halkaas oo uu ku xirnaa muddo dhowr iyo afartan maalmood ah marar badan waxaa dhulka ay xabashida gumaysiga ku haysato ee soomaali galbeed laga soo tabiyey tacdiyaad kala duwan oo dadka shacabka ah u geysteen ciidamada ka amar qaata mustafa cagjar kuwaasoo dhibaateeyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo aysan jirin cid ay dhaafeen culummada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada ayaa waxa ay sheegaan mar kasta in waxa keliya ay dadku dhibaatadaas ugu bixi karaan ay tahay in dadku ay qaataan kitaabka allah hubkana qaataan si ay cadowga ku xadgudbaya iskaga celiyaan arrintaas oo ciso iyo sharaf lagu helayo aakhire iyo adduunyaba
biriq ayaa wiil iyo aabbihiis ku dishay deegaan dhaca bariga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa qodobkaas inoo faahfaahinaya maalintii shalay roobab xooggan ayaa waxa ay ka da-een magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka shabeellaha dhexe deegaan dhacbariga magaalada jowhar ayaa waxa ay biriq ku dishay wiil iyo aabbihiis mid ka mid ah dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen deegaanka biriqaa ka dhacday wadaad sheekh muuse cali mucow la yidhaaho oo ilmihiisaiyo asiga oo korahayaan waxaa biro ku dhacday deegaanka aroosbeenaad meel la yidhaah waayo oo baadiyaha baloog bishiisa waayo roobabaa da-ay kow iyo toban saac iyo bar aa wadaadkaas qadirtaas allah u timid iyo wiilkiisa oo dhilla oo shanjir camal meelahaasa alxamdulillah roobku waa waa khayraalsan yahay roob waa da-yey marka amarkaas yaraa uu dhacay waxaasna waa iska qoran ilaahay hooyadiis iyo aabbihiis oo saliib saaran islaantiisa iyo carruurtiisa kalay oo wareegta kul oo kurahaya asay biraqdu u dhacday yeerka hoostuu ka fadhay asigana annaka wambaraa dhacnaahay gambaruu ku fadhay roobka dabeelkiisa yara waa iska ceentay laakiin waa waa daaduu lahay daaduu lahay fiican si kastaba ha ahaatee roobka ayaa ah nimco weyn uu allah ku galladaystay addoommadiisa iyadoona xilliyada qaar ay dhacdo in uu geysto musiibooyin kala duwan mas-uul hore oo amerikan ah ayaa eedeyn culus u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi xilli ay sii xoogaysanaysa quusta ay reer galbeedku ka muujinayaan siyaasadda dowladda federaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa mar kale inoo faahfaahinaya qodobkaas
xoghayihii hore ee dowladda maraykanka u qaabilsanaa arrimaha qaaradda afrika ninka lagu magacaabo tayber nagi sidoo kale soo noqday safiirka dalka maraykanka u fadhin jiray dalalka etoobiya iyo gaana ayaa dhaliilo xooggan kala dullacay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi tayber nagi ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa ekis oo horey loo odhan jiray twitter ku eedeeyey wasiir fiqi in uu yahay abaallaabe aanan waxba kala ogayn isagoona ku tilmaamay mid ku candhuufaya weelkii uu wax ku cunay kadib markii fiqi uu hadal dhaliil looqaateen ah oo ku saabsan ciidamada soo duulayaasha ah ee afrikaanta uu ku soo qoray boggiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay aaladda facebook warka tayber nagi oo lahjada adag ku qornaa ayaa u dhacayay sida tan ninka lagu magacaabo fiqi waa nin aanan abaal lahayn oo qaniinaya gacanta ka hortaagan kooxaha jihaadiyiinta ah ee doonaya in soomaaliya ay la wareegaan mana ahan in uu wasiir fiqi wax ka sheego xoogaga awsam oo horey loo odhan jiray atmis ee har iyo habeen u soo jeeda amnigiisa inuu ciidamadaasi eed u jeediyana waa wax aanan la aqbali karin oo aanan macquul ahayn ayuu qoraalkiisa dhaliisha sii raaciyey tybor nagi kaaliyaha xoghayihii hore ee dowladda maraykanka u qaabilsanaa qaaradda afrika nagi ayaa isweydiiyey su'aal odhanaysa soo lama dhihi karo in madaxda qaar ee ka tirsan xukuumadda villa soomaaliya islamarkaana dhaliilaya ciidamada shisheeye ay iyagu qayb ka yihiin suurad xumaynta ciidamada afrikaanka ah ee duulaanka shisheeye ku jooga soomaaliya hadalkan ka soo yeeray siyaasiga ameerikaanka ah ee tybor nagi ayaa yeeshay hadalhayn ballaaran isagoona dadka qaar ay ku tilmaameen in uu yahay ra'yiga iyo mowqifka dowladdiisa maraykanka ee ku aadan ciidamada shisheeye ee dalka soomaaliya ku sugan kuwaasi oo waddamada reer galbeedka ahi dalkan muslimka ah ku hayaan ugu dambeyntina baadiriga kiniisadda faatikaanka ah ayaa lagu dhawaaqay geeridiisa baadiriga lagu magacaabo bob faransiisko oo ahaa hoggaanka ugu sarreeyey ee kiristanka adduunka ayaa geeriyooday sida lagu sheegay bayaan maanta ka soo baxay faatikaanka dhimashada faransiisko ayaa timid maalin un kadib markii uu ka soo muuqday fagaare ay ku kulmayeen dad badan oo kiristaan ah oo ka qaybgelayay ciidda baatilka ah ee kiristaanku leeyihiin booqashadiisaas ayaana ahayd tii ugu horreysay tan iyo saddex iyo labaatankii maarso oo uu ka soo baxay isbitaal uu ku jiray soddon iyo siddeed maalmood faransiisko ayaa jegada hoggaanka kiniisadda katholiga hayay tan iyo bishii maarso ee sannadka labada kun saddex iyo tobanka wuxuuna ka soo jeeday magaalada bionis ee dalka argentiin kaas oo ahaa baadarigii ugu horreeyey ee maraykan ah oo hoggaamiye ka noqda katholiga warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh